Haweenkan oo ku nool magaalada Balladayn isla markaana ka shaqeeya nadaafadda ayaa fursado shaqo ka helay suuqa firshada ee magaalada Baladweyne. Haweenkan ayaa suuqa u qaabilsan nadaafadda iyadoo la siiyo lacago si bilo ah. Xaliima Maxamed Faarax oo ka mid ah ganacsatada suuqa firshada ee magaalada Baladweyne ayaa raadiyo Beerlo u warantay waxyaabaha ku dhaliyay in ay shaqo abuur u sameyso haweenkan iyo waxyaabaha ay qabtaan.
fursadaha shaqada oo abuurna waxaa kamid ah ganacsata ayaan ahay haweenka oo dhulka nadaafiyo ayaa subixin oo imaado iridaha iyo banaanada nadaafada ay noo nadiifiyaan kadibna bishii waxaan awoodna ayaa iskugu tartarnaa irid walba waxay awoodtaa la iskugu tartaraa ayadana shaqo abuuray u tahay anagana nadaafada oo dhulka oo wasaqda iyo jeermiska iska ilaalinayna ayaanu bixda subaxnimo ay imaadaan Aa, kadibna mees way nadaamayaan waxaan ugu dhaliyay ma- jeermiska oo wasaqda oo haddii oon dukaanka horkiisa oo la xaaqin ay wasaqda badanaysay bacaha iyo jeermiska iyo waxaas ay imaanayeen ayaan ugu dhaliyay nadaafada xaggeeda ah haweenka shaqo abuuray u tahay alma laguma siiyo bilaha lagu siiyaa bishii markay si u wadato soddonka maalin markay u dhamaato ayaa irid walba waxay loogu talagalo loo qoontiya la iskugu daraa bishaa lagu siiyaa walaahi way fiican tahay ma xumo taas Eh, iyadana shaqo abuuray u tahay oo subxii soo baxaysaa oo qof waxay noqonaysaa hambile oo shaqaysato oo bishiin wax ku fikirto oo xoolo oo lacag inay usoo xaroonayso bishii ay ku fikraysa annagana waxay noo tahay xagga nadaafadda nadaafad inay noo nadaamiso oo xagga nadaafadda iyo jeermiska iyo waxaas ay naga fogaadaan waxa aan ku dooranay waxaa waayo ma eh, dadka oo haweenka shaqo la-aanta hayso oo guryahooda joogo inay meeshaas fursad ay ka faa'iidaystaan Eh, xagga magaaladan in nadaafadeeda oo la ilaaliyo ayaa aan ku dooranay Khadiija Maxamed Cilmi oo ka mid ah haweenka ka shaqeeya nadaafadda isla markaana fursada shaqo ka helay suuqa firshada ee magaalada Baladweyne ayaa Radio Beerlo sheegtay inay ku faraxsan tahay shaqo abuurka loo sameeyay.
Waxaan ka mid ahay haweenka shaqo abuurka ka helay suuqa farshada ee nadaafadda. Waan ku faraxsanahay shaqo abuurkan la is- ee la i abuuray. Alxamdulilah, shukri rabbil caalamiin. Aad iyo aad ugu faraxsanahay. Ee, Waxaan soo galaa shaqada labiyo tobankii oo subaxnimo. Waxaan ka baxaa laba saac oo subaxnimo haddane. Alxamdulilah, waxa igu dhaliyay inaan shaqadan ka shaqeeyo. Waa isku duwaa, waa qaadaa, webigan kusoo tuuraa. Bacdii laba saac markii ay tahay waa ka waa ka tagaa. Maanta magaaladaada aada wax u qabsano qof maanta kugu qabanayo biri ma lahan. marka qof kasta waxaa kula tali lahaa aniga inuu magaaladiisa iyo dhulkiisa hooyo inuu wax ka qabsado oo ka shaqaysto Goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Baladweyne ayaa si ay uga shaqeeyaan nadaafadda lacago ku bixiyo si loo nadiifi lahaa afafka hore ee goobahooda ganacsiga.